أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب الأضحية هذا متكني باب الأضحية وأضحية باب كيدي أضحية مركل ليهي أضحية وحليرا ما يذبح من النعم ووحا لقورعه ونعموليد آه nicmooley waxaa loola jeedaa geela ariga iyo looda maxaa loo gowrici taqaruban u dhowaasho ila allahi tacaala fi zamani alaati xilliga iman doona ayaana la gowrici iyo shuruudaha soo socda ayaa lagu gowrici waa xoolaha nicmooleyda oo la gowracayo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala waalaslu fiiha qabla alijmaac udxiyada waxaa daliil u ah ijmaaca ka hor maa saxa xadiiskii saxiix noqday oo min qowlihi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maa camila bnu aadama ibnu aadamku ma sameeyo yowma annaxri maalinta ciidda ah min camalin camal ma sameeyo camalkaas oo axabba ila allahi tacaala ilaahay looga jacayl badan yahay min iraaqati dami dhiigga daadintiis maalintaa ciidda wuxuu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bini aadamkuma sameeyo camal ilaahay uu ka jecel yahay neefkaa uu gowracay oo dhiigga uu daadinayo innahaa nacamtaas nicmooleydaas uu gowracay la ta'tii way timaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha neefka uu gowracay wuu iman biquruunihaa geesaheedii iyo wa adlaafihaa cijiyaheedii ayay la imanin iyagoo intaasoo dhan fii miisaani xasanaatihi loo saaray wa ina dama dhiigguna la yaqacu min allaahi bimakaan ilaahay xaggiisa uga dhacaa makaanoo yacni waa la aqbalaawo dhiiggu waa la aqbalaaho boos muhima iyo makaan muhimoo ilaahay xaggiisa uga dhacaa qabla an yaqaca cala alardi intuusan dhulka ku dhicin dhiiggu intuusan dhulka ku dhicin ayaa ilaahay dembi dhaaf iyo qabuul uu addoonkaa ku siiya fadiibuu bihaa bidabxihaa dabxi nacam udxiyadaas nicmooleyda gowraceeda ku diib noqda nafsan min nafsin xagga nafta uga diib noqda uga diib noqda maxaa loola jeedaa bimacnaa tasadaquuha biqalbin ayib qalbi ayiba ku gowraca qalbi ayib ah ku gowraca oo ilaahay ugu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi sheekhu hiya udxiyada gowraceedu sunnatun sunnow sunnadaasoo mu'akadatun ee aada loo adkeeyey waa sunno mu'akado ah ee nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu aada ajirkeeda uu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ummaddiisa ugu yeedhay walaa tajibu udxiyaduna ma waajibto ilaa binadri nadar maahane si kale kuma waajibayso udxiyo waajibuhu ma jirto hadduusan qofku isku waajib yeelin see qofku isugu waajib yeelin waa inuu ku nadro oo muxuu leeyahay nadartu lilaahi an adbaxa udxiyatan waxaan ilaahay ugu nadray inaan udxiyo gowraco saa hadduu yidhaaho udxiyada inuu gowraco waajib wey marka hadduuba ku nadray walaa tajibu udxiya ma waajibto ilaa binadri nadar unbay ku waajibtaa waxaa ka mida inuu yidhaaho lilaahi calaya an udaxiya waxaa ilaahay dushayda uu ku leeyahay oon ugu nadray inaan ku udxiyeysto shaatadan ama neefkan ow calaya an udaxiya bi haadihi waxaa dushayda ah oon ku nadray inaan neefkan ku udxiyeysto wa biqowlihi qowlkiisa maahane si kale udxiyada uguma waajibto shaksigu uu yidhaaho haadihi tani udxiyow tani waa udxiyo bimacnaa jacaltuhaa calay udxiyo aan dushayda yeelan ku nadray ayuu ula jeeda ow amase jacaltuhaa waxaan ka yeelay nacamka nicmooleydan waxaan ka yeeshay udxiyatan nicmooleydan waxaan ka yeeshay udxiyo waa ereyada nadarka tusinayo udxiyaan ka dhigtay calaya nadrun calaya an udaxiya bihi siiqooyinkan oo dhan waxay ka mid yihiin siiqooyinka tusinaya inuu ku nadray hadduu marka nadar ereyadaasoo dhan uu ula jeedo waxay noqonayaan udxiya waajib ah walaa yujziu ma ansaxo udxiya ma ansaxdo uma gudayo ila alibilu geel iyo walbaqaru lo iyo walghanamu arri maahane wax kale oo udxiyo lagu gowrici karaa ma jiraan udxiyo marka la leeyahay ha lagu udxiyaysto ha la gowraco geel ari iyo lo waa nicmoolayda saddexda laisku yidhaaho saddexda nicmoolayda laisugu yidhaaho intaas uun baa lagu udxiyaysan karaa lianna tadxiyata bigayri daalik intaas waxaan ahayn in lagu udxiyaysto lam tunqal lama soo guurin nabiga lagama soo guurin sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo saxaabadiisaba intaas waxaan ahayn in lagu udxiyaysto falaa yujziu marka wuxuu ku yidhi sharxu uma gudayo naxwu baqari اlwaxshi wa ximaarihi looda duurjoogta la yidhaaho iyo dameer farow waa xalaal waa la gowrici karaa maca daalika hadduu yidhaahdo dameer farowan ku udxiyaysana ama sagaaran ku udxiyaysan ama biciidan ku udxiyaysan uu yidhaaho udxiyo ma noqonayso mana ka ansaxayso wuxuu ku yidhi sheekhu wa afdaluhaa afdalu اludxiyati udxiyo waxaa ugu fadli badan badanatun neef geela hilibku siduu u kala badan yahay ayuu u kala ajir badan yahay neefafka nicmooleyda waxaa ugu hilib badan neefka geela ah neefkaa geelaha marka ugu ajir badan qofkii yacni awoodi kara oo masaakiinta u gowraca maalinta ciidda la udxiysanayo uma waxaa ku xiga baqaratu neef lo-ah xagga ajirka neefka geela waxaa ku xiga neefkii lo-da ahaa uma waxaa ku xiga daa'inatun idihi neefka idaha ku xiga uma markaa kabacdi waxaa ku xiga canzun aricadkiya haddana ku xiga neefafka aricadka ah ayaa ku xiga xagga ajirka iyo hawaabka wuxuu ku yidhi sheekhu wa sabcu shiyaahin toddoba neef oo ari ah ayaa afdalu ka fadli badan min albadanati neefka geela ka fadli badan haddii la ysbarbar dhigo toddoba neef oo ariya inaan gowraco miyaa ii fadli badan mise hal neef oo geela inaan gowraco ayaa ii fadli badan haddii la ysbarbar dhigo xagga sharciga waxaa fadli badan toddobada neef toddobada neef oo ariga ayaa ka ajir badan hal neef oo geela intaad gowrici lahayd waa liisdiyaadi alqurbati bikahrati dimaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u dhowaatay waa ziyaado ziyaado dheeraad oo alla u dhowaasha wadataa toddobada ariga ah bikahrati dimaa'i almuraaqati dhiigga faraha badan iyo gowraca faraha badan ood samaynayso mid walba waa ajir gooni oo dheeraada toddoba neefaad gowracday kanna waa hal neef oo geela marka dhiigga la daadinayo iyo neefafka cadadkooda farabadida ayaa ajirka keenaya taasaa ajir keenaya wa afdaluhaa afdalu ludxiyati udxiyada waxaa ugu fadli badan fadli badida wuxuu ka hadli sheekhu min xayثiyati allown min xayثu allown xagga midabka neefafkii waan ogaanay say u kala ajir badan yihiinoo neef geela ugu ajir badan looda ku xigtay idaha ku xigay ari cadkaa ugu dambeeyey toddoba neef oo ariya iyo hal neef oo geelana toddoba neef oo ariya ayaa fadli badan dhinaca waan soo ogaanay waxaan ogaanaynaa haddana midabka markii la yidhaaho way kala ajir badan yihiin neefka midabkiisa markii la yidhaaho wa afdaluhaa afdalu ludxiyati udxiyada midda ugu fadli badan xagga midabka albaydaau midda cadu neefka wada cad oo midabkiisu cadaan yahay kaasaa fadli badan xagga ajirka markii midabyada la fiirinayo uma waxaa ku xiga asafraau midda jaalladaha ku xigta waa lown naadir fi nacam waa midab naadir ku ah nicmooleyda nicmooleyda qala maa yuujad in la helo oo yar tahay neef jaallo ah oo yar tahay in la helo uma waxaa ku xiga alkhabraa'u midii boorboorka lahayd boorboor maxaa loola jeeda allatii laa yasfuu bayaaduhaa khabraa xagga luqada waxaa la yidhaha waa midda caddaanteedu aysan saafi ahayn caddaan wax ku jiraan caddaan weyda midda aan ahayn haddaan weyd ah midda aan ahayna waxaa la yidhaha alkhabraa uma waxaa ku xiga albalqaau qaarmadowdii albalqaau qaarmadowdii qaarmadow maxaa loola jeedaa yacni neefkan dhinacna wuu ka madow yahay dhinacna wuu ka cad yahay taasaa waxaa la yidhaha albalqa balqa uma waxaa ku xiga assawdaa neefkii kulli wada madoobaa dhammaantiis madow ah ayaa ku xiga uma waxaa ku xiga alxamraa kii neefkii wada guduudnaa oo kulligiis midab kale aan lahayn oo guduudka ah kaasaa haddana ku xigow walidaalika laakiin shaarixu wuxuu ku leeyahay haadaa daciif hadalkina wuxuu yidhi waa daciif waladii qaalahu lmaawardiyu abulxasan almaawardi sheekhii la dhihi jiray weeye wuxuu yidhi abulxasan almaawardi hadalka uu yidhi wuxuu ahaa ina alxamraa'a neefka guduudan qabla albalqa wuxuu ka horeeyaa oo laga hormarinaa qaarmadowdii balqadii abulxasan almaawardi madhabka shaaficiga culimmada aada loogu ictimaadow abulxasan almaawardi sheekha la yidhaha wuxuu yidhi ina alxamraa'a qabla albalqaa neefka guduudan waa laga hormarinaa uu yidhi midka balqada la yidhaaho qaarmadowga ah qaarmadowga xamraha taasaa ka horeeya wa tafdiilu fii daalika midabyada sida loo kala fadilayo qiila waxaa la yidhi litacabud yacni sharcigaa nagu addoonsado ilaaha nagu addoonsaday saas inaan midabyada u kala hormarino waa sharcigu wa qiila waxaa la yidhi lixusni اlmandar waa filsamida culimmada qaarna waxay yihin waa wax macquula ilaa masaa'ilka sharciga waxaa loo qaybiyaa tacabudi iyo macquuli waxna waxaa weye wax sharcigu kugu addoonsaday oo macnihiisa haddaad hoos usii dhuuxdo macnihiisa aadan garan karin qayb waxaa la yidhaha tacabudi noocaasa qaybna waxaa weeye haddaad xataa caqliga kusii fooriso waad fahmi kartaa ulajeeddada loo fadilay iyo waxa shaygan loo fadilay marka waxay yidhaheen midabyadan culimmada qaar lixusni lmandara loo fadilo filsamida iyo quruxda quruxdaa la fiiriyo yidhaha wa qiila waxaa la yidhi quruxyo lama fiirine lidiibi laxmi waxaa la fiiriyey hilibka wanaaggiisaa la fiiriyeyoo way kala hilib fiican yihiin siday u kala midab fiican yihiin oo kale wuxuu yidhi sheekhu wa sharduhaa shardu ludxiyati udxiyada shardigeedii min alibili geela xaggiisa xaal udxiyadu ay ka ahaatee an yakuuna lahaa lilibil geela waa inuu u ahaado khamsu siniina shan sano waa inuu u ahaado taamatan xaal ay tahay shanta sano mid dhammaystiran wuxuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo shuruudda marka neefka lagu udxaysanayo ulajeeddadu maaha mar haddii lagu yidhi geel iyo lo iyo ariga lagu udxaystaa kaan rabaan dhegta kusoo degiyo kaan rabaan iska gowrici ulajeeddadu maaha waxaana shuruuday leeyihiin xagga da-da markii la fiiriyo iyo shuruudo kaleo da-da iyaguna la xiriira ayay iska leeyihiin sheekhu marka wuxuu ku yidhi xagga geela markaad soo qabsanaysid geelaas waxaa shardiga inuu shan sano u dhammaystirmay khamsu siniin taama waa shardi shan sano inuu u dhammaystirmay neefka geelo lagu udxaysanayo shardigooda haddaad dhegta ku soo dhegtid neef geeloo afar sano jira ama afar sano iyo bar jira ama afar sano iyo sagaal bilood jira oo weli xataa shantii sano bilooyin yar ay ka dhiman yihiin udxiyadaadii ma ansixin udxiyadaadii ma ansixayso shan sano oo taam ah waa inuu neefka geela uu u dhammaystirmo wa min albaqari loodii iyo walghanami arigiina sanatayni an yukamila kullu minhumaa mid walboo labadooda ka mida waa inuu kaamil yeelo sanatayni laba sano labadaas sanoo taamatayni ee taam ah lo markaad ku udxiyeysanaysid ama aricadkii aad ku udxiyeysanaysidna waxaa shardi ah mid walba laba sano oo dhammaystiran haddii neefka arigaa hal sano uu jiro ama hal sano iyo bar uu jiro ama neefkii looda hal sano uu jiro ama hal sano bar uu jiro udxiyadii ma ansaxayso kuma ansaxayso wa min adani idaha xaggoodana sanatun sana waa inay ka ahaato sanadaasoo taamatun ee dhammaystiran neef ida ah haddaad ku udxiyeysanaysidna neefkaa idaha waa inuu jiro hal sano oo dhammaystiran haddaad lax ama wan kusoo dhegtid oo hal sano aysan u dhammaystirnayn ma ansaxayso udxiyadaadii ma ansaxayso wa anlaa takuuna waa inaysan ahaanin nacamkaas nicmoolayda aad ku udxiyaysanayso jarbaa-a mid cadho qabta neef cadhaysan oo finan iyo cadho iyo waxay ka soo baxeen oo xanuunsanay waa inuusan ahayn wain qalla walow qalla ay iljarabu cadhadu haba yaraato hadday rabto cadho markaa bilowba ku ah ha noqoto cadho bilow ah oo neefka hadda bilow ku ah haba noqoto hadday doontee neefku marba hadduu cadho leeyahay ma ansaxayo in lagu udxayso liannahu yufsidu allaxma walwadaka wayanqusu alqiima leannahu neefka cadhoolaha ah cadhadu waxay fasaadisaa allaxma hilibka hilibka waa fasaadin wey dhadhankiisa walwadaka dufanka uu yeelan lahaa dufankiina waa fasaadin wayanqusu wuxuu kaluu hoos u dhigaa alqiima neefka cadhoolaha iyo neefka aan cadhada lahayn ee caafimaadka qaba isku lacag ma joogaan xagga suuqa markii la yidhaaho walaa shadiidata alcaraji jiisnimadeedu miday daran tahana waa inaysan ahayn neef dhutinayo weliba jiisnimadiisu halis ay tahay oo aada uga muuqato inuu jiis yahay waa inuusan ahayn haddii xoogaa dhutin yaru jirto laakiin dhutintii aysan shadiid ahayn dhutintii dhutin zaa'ida aysan ahayn waa lagu udxaysan karaa laakiin maxaa la diidi neef haddii saa loo fiiriyo laleeyahay war kan xaggee ka keenay midkan jiiskaan xagguu ka soo qabtay oo dadkii waadix u yihiin inuu dhutinayo oo daran kaa in lagu udxiyeysto ma ansaxayo hadda jiisnimadana ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye baxaydu tasbiquhaa almaashiyatu neefafkii kalaa ka hormarayo ila alkala'i ayib cawskii wanaagsanaa cawska cawska wanaagsan xoolaha kalaa uga hormar inta iyadu soo dhutinayso waaba looga hormarayba cawskii fiicnaa marka maxaa imanaya jiisnimadu waxay keeni xoogaa hilibkii in dhaawac uu gaaro ama uu nusqaanu ku dhacdo leannahu geedihii macaanaayoo dhan neefafka xoog gale oon dhutinayn ayaa uga hormaraya kuwaasaa uga hormaraya walaa cajfaa'a waa inaysan ahayn haddana weyd mid caato ah caato waa inaysan ahayn ishtadda husaaluhaa caatadeedu ay aada u daran tahay bixayu dahaba mukuhaa dhuuxeedii oo dhanba uu tegaba oo dhuux sidaas aan lahayn dufan sidaasa aan laga cunaynin masaakiintii aan u roonay kaas hadduu yahay neef caata ah oo caatinimadiisa loo jeedo waadixa udxiyadu kuma ansaxayso walaa majnuunatan mid waalanna waa inaysan ahayn ilaa xooluhu waa waashaan naftoodee waa bini aadamkay la mid yihiin xoolaha naftoodii waa waashaan bini aadamkay la mid yihiin midda waalan waxa waxaa lagu yaqaana maantoona waa iska wareegi waxba ma daaqayso saasii ordi mar xaggii ordi mar xaggii ordi mar xaggii ordi daaq fiican ma laha neef sidaasoo noocaas oo kalena yacni junuunku wuxuu keeni yacni neefka hilibkiisu inuu nusqaamo oo uu caatoobo meesha ilaa si fiican uma daaqayo si degan uma daaqayo si degan biyihii uma cabayo waxay keeni marka hilibkii inuu nusqaamo walaa camyaa-a mid indhala'na waa inaysan ahayn neef indhala oo isha demag ah laguma udxaysan karo leannu taasi waxay ka dhalanaysa neefka hadduu indhala yahay yacni si wanaagsan uma daaqi karo wax uun loo keeno afka iyo loo gelgeliyo mooye sida neefafkan yacni indhahala ay kala'a dayibka iyo cawska macaan iyo ay u raadsanayaan iyadu ma raadsan karto walaa cawraa'a mid cawarlana oo cawarana waa inaysan ahayn neefkaas cawarka waxaa loola jeedaa daahibatu dawi ixdaa caynayha labadeeda indhood mid ka mid a iftiinkii ka maqanya labada indhood mid ka mid a waa mid cawaroo midaysan waxba uga jeedin labada indhood mid ka mid a ayaysan waxba uga jeedin taasaa loola jeedaa cawraa cawraa laakiin xawlaa dhib ma laha laa taduru lxawlaa cawraa iyo xawlaa-u labay ka mid yihiin xagga luqada xawlaa-u waxaa weeye waa ta'niis la digeeyey axwal axwal waxaa la yidhaha qofka ragga ah weershaha ah xawlaana maxaa la yidhaha midda weershaha haddii neefku marka xoogaa qallooc ishii uu ku jiro waa lagu udxaysan karaa lan waxbay ujeedaa ishiyaa xoogaa wershe wershaha markii adiga maaragtaa meel kale fiirin adiga inay ku fiirinaysaad umalaysaa meel kale fiirin markaas taasoo kale marka dhib ma lahan xawlaa la yidhaha laakiin waxa wax dhibaya waa cawra cawra midda ahoo labadeeda indhood mid ka mida iftiinkiiba uu baabacsan yahay taas laguma udxaysan karo walaa mariidatan mid xanuunsanaysa waa inaysan ahayn maradan xanuun xanuunsanaya maradkaasoo yufsidu laxmahaa hilibkeeda fasaadinaya neefku hadduu jiran yahay oo xanuunsan yahay xanuunkaasina weliba lees leeyahay wuxuu u dhaadhacay hilibkii oo hilibka see ku fasaadiyey hilibka wuxuu ku fasaadiyey bimacnaa yuujibu husaalahu wuxuu waajib yeeli hilibkii inuu caato noqdo inuu caato noqdo waa jiran tahay jiradii waxay gaarsiisay hilibkii inuu nusqaamay hilibkii inuu nusqaamay ayay gaarsiisay للخبر الصحيح waxaa u dliila xadiiskii nabigana salى الlaه وsلم وbaaraka عalayhi ka sugnaaday أrبac laa تuجزiء في الأضاaxي wuxuu rasuulku salى الlaهu عalيه wasaلم أفar udxiyooyinka uma gudaan oo laguma udxiyaysto afar alcawraa midday cawarka ahayd oo labadeeda indheed mid ka mida iftiinka uu ka tegey albayinu cawaruhaa cawarkeeduna iska cad yahay wاlmariidaةu tii xanuunsanaysay albayinu maraduhaa xanuunkeedu iska cad yahay waalcarjaau tii dhutinaysay albayinu carajuhaa dhutinteeduna iska caddahay waalcajfaau midii weydda ahayd oo caatada ahayd albayinu cajafuhaa caatadeeduna ay iska caddahay afartaas laguma udxiyayso karuu yiri nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waanlaa yabiina shay-un shay waa inuusan ka go-nayn shaygaasoo min udunihaa uduni nacam nicmamoleyda dhegteedii ka mida wain qalla shaygaasi haba yaraado hadduu doono ow lisaanihaa ama shay carabkeeda ka mida waa inuusan ka go-nayn ow darcihaa ama shay candhadeeda ka mida waa inuusan ka go-nayn ow alyatihaa ama shay barideeda ka mida waa inuusan ka go-nayn waxaa kaloo shuruudda ka mida dhegteeda waa inaysan wax ka go-nayn waa in qalla haba yaraado waxa la diidayo waxaa weeye waa in qalla haba yaraado shayga go-an oo dhegta laga gooya haba yaraadee inaysan dhegta wax uun aysan ka maqnayn shardiga haddii hadda dhegtii ay wax ka maqan yihiin laguma udxiysan karo see la yeeli neefaf waxaa jira herbaadiyuhu ay calaamaystaan neefaf waxaa jira herbaadiyaha ay calaamaystaan waxay ku calaamaysanayaan yani way dilaacinayaan dhegta jeex shaqi ay u sameynayaan shaqi shaqigaasi waxba ma dhibayo lannahu meeshan asalka mas'alada ama midaaru lmas'ala masaladan udxiyadu meesha ay ku wareegeysanayso shuruudahan oo dhan waxaa weeye hilibkiiyaa la diiday in nusqaanu ku dhacdo dhegtii marka haddii la dilaaciyey nusqaanu kuma dhicin dhegti qaybna intanay aadami weye qaybna inta waa la dilaaciyey dhegtiyaa la kala baray qaybtan intay aadday qaybna intay aadday laakiin dhegtii caadi laakiin haddii dhegtii qayb ka mida la jaro hilibka waxbaa ka maqan soomaa neefka hilibkiisii waxbaa maqan taasaa la diiday marka erbaadiyaha waxyaalahan calaamaadka iyo ay ka samaystaan oo dhegtii la dilaacinayo oo kale iyo taasoo kale dhib ma laha dhib ma keenayso wa an laa yabiina shayun shay waa inuusan goonayn shaygaasoo min udunihaa dhegteeda ka mida waa in qalla haba yaraado ow lisaani ama carabkeeda ka mida carabkii haddii wax ka go-an yihiin kaba sii daranba kaba daranba waxbay ku daaqi carabki haddii wax ka go-an yihiin aw darcihaa ama candhadeedii ay wax ka go-an yihiin candhadii yani caanuhu uga iman lahaayeen qaybaa ka maqanba qayb ayaa ka maqan ow alyatihaa ama barideedii barideedii baridii waxbaa ka maqanba bahal iyo waxbaa ka goostay waraabe iyo balaayaa ka goosatay ma ansaxayso udxiyadii udxiyadii kuma ansaxayso walaa shay-un shayna waa inuusan ka go-nayn shaygaasoo daahirun ee muuqda shaygaasoo min fakidihaa ee nicmooleyda cajirkeedii ka mida maxaa loola jeedaa cajirkii meesha bawdada oo cajirka yani nicmooleydii hadduu qaybu ka maqan tahayba hilibkii qayb ay ruqsan tahay bahli waxbaa ka qaniinay ama cuduraa ka dhacay waxba un ka maqan haddii cajirkii ay wax ka maqan yihiin laguma udxiyaysan karo shay daahirun la yidhi maxaa baxay waxaa la yidhi shay-un daahirun min fakidihaa wax muuqda oo cajirkeeda ka go-an waa inuusan jirin haddaysan hadda wax muuqan meeshii in astaan iyo wax ku yaallaan waan u jeednaa neefkii cajirkiisii astaan iyo wax inay ku yaallaan waan u jeednaa laakiin wax noo muuqanayo go-an ma jiraan waa lagu wadxiysan karaa waa lagu wadxiysan karaa marka wa an laa tadhaba waa inaysan tegin jamiicu asnaanihaa asnaani nacami nicmooleyda ilkaheedoo dhan waa inaysan ka maqnayn ilkaheedoo dhan waa inaysan ka tegin oo ilkahooda iska baabi'een marka haddiiba maaragtaay ilkihii dhammaan ay baabi'een maxaa imanaya hilibkii inuu yaraado leanna maxay ku daaqi marka maxay ku daaqi maxay wax ku calashaneen ilkii hadday eber yihiin laguma udxiysan karo maxaa yeele naqsiyaa imanayo marka sheekhu wuxuu ku yidhi jamiic asnaaniha jamiic maxaa baxay bacdu asnaaniha neefkii haddii ilkihii qaybo ka mid ahaa ilkihii ka maqan laakiin ilkihii kulli ma wada daadan waa lagu udxiysan kara leanno qaybtan ilkahan uga jooga qaybtani ku daaqi qaybtaasi ku daaqi wa an yanwey waa inuu niyeysto atarxiyata udxiyeysi bihaa binacami nicmooley uu ku udxaysanayo waa inuu niyeysto cinda dabxi gowraca agtiisa waa inuu niyeysto ow qablahu qabla dabxi ama gowraca ka hor waa inuu niyeysto niyo waa shardi biduuni niyo wax ansaxaya ma jiraan niyo la-aan ay cibaada ma ansaxayso nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat acmaashoo dhan waxay u baahan yihiin niyo haddii marka udxiyadii markaad gowracaysay qalbiguba uu kaa maqnaayo meel kale ka shaxaysay wax niyaaba maadan niyeysan waxaan inay udxiyeyihiin meel kalea ka shaxaysay oo qalbigu waa kaa maqnaa ee iska gowracday biduuni niyo ma ansaxayso udxiye ahaan inaad u niyeysato waa shardi markaad gowracayso gowraca weliba agtiisa aw qablahu ama intaadan gowracin ka hor way lam yastaxdirhaa niyada yuusanba soo xaadirsan cindahu cinda dabxi gowraca ka horaad niyeysatay markaad gowracaysidna niyadu ma joogin waa kaafi way ku filan tahay marba haddaad gowraca ka hor niyeysatay way ku ansixeen shuruudihii sheekhu halkaa ku dhameeyey waktiga la gowracayo waa waktige udxiyada waktiga la gowracayo wa waqtu tadxiyati udxiyeysiga waktigiisii bacda duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka bacdi yowma naxri maalinta yowma naxri waa yowmulciide maalinta yowmulciidka ah qoraxdu ay soo dhalato ka bacdi waktiga udxiyada ay ansaxayso in la gowraco horta maalinta ciidda ah oo maalinta tobanaadka wey yowma naxri maalintaa qoraxdu markay soo dhalato ka bacdi qoraxdu markay soo dhalato ka bacdi ayaad gowrici kartaa haddii qoraxdii intaysan soo dhalan aan isaga dhuftana neefka iska gowraco salaadii subax markaan soo tukaday oo isaga dhufto waxba kama jiraan udxiyadaas ma ansaxayso waa iska sadaqo caadiya oo kuu noqonay sadaqo caadiya iyo quraac yacni ahalka aada quraac uga dhigtay iyo howlo kale waa kuu noqonay laakiin baabkan hadda aanu ku jirno oo baabuludxiya ma kuu noqonayso baabuludxiya ma kuu noqonayso liannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yihi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam أwalu maa nabda'u bihi fii yowmina haada shayga ugu horeeyo maanta aan bilaabayno waa maalintii ciidow shayga ugu horeeyo maanta aan bilaabayno an nusaliya waa inaan tukano salaadda waa inaan tukano uma narjica markaan salaada tukano kabacdi guryaheenni aanu dib ugu laabanno fananxara aanu gowracno markaa udxiyada fiiri marka nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu tilmaamay xadiiska qoraxdu inay soo baxdo salaadii qadar laga dukan karo qadarkaasi uu soo wareego markaa kabacdi udxiyada la gowrici karo man facala dalika faqad asaaba sunnatana nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi sidaas qofkii sameeya sunnadeennii waa asiibay waa helay sunnadeennii waman dabaxa qablu wakhtigaa ka hor qofkii neefka udxiyada gowracana fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi waa hilib uu ahalkiisa isaga hormariyey quraac waayo carruurta quraac uga dhigay udxiya ma noqonayso walaysa min annusuki camalkii udxiyada fii shayin waxba ka mid maaha qofkii xilligaa ka hor gowracuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam oo intaan qoraxdiiba maaragtaa yani aysan soo dhalan ama qoraxdii way soo dhalatay laakiin qadar qadar labadii ragco iyo labadii khudbo laga samayn karo sooma wareegin qoraxdu markay soo dhalato nafteeda waxaa shardi ah xoogaa sug qoraxdu markay soo dhalato qadar laba khudbo laga akrin karo laba ragcana laga tukan karo qadarkaasi ha soo wareego kabacdi neefka guura wa waqtu tadxiyati udxiyeysiga waqtigiisii bacda duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda kabacdi yowma naxri maalinta yowmulciid qoraxdu ay soo dhalato wa mudi'i qadri ragcatayn wa bacda mudi'i qadri ragcatayn laba ragco qadarkooda soo tegidooda ka bacdi wa khudbatayni laba khudbo qadarkooda soo tegidooda ka bacdi labadaa ragco iyo labadaas khudbo khafiifaatin ee fudfudud laba ragcoo weliba la fududaynayo iyo laba khudboo la fududaynayo ha soo wareegaan wakhtigaas oo kale wakhtigaas waa bacda duluuc shamsi qoraxdu markii soo dhaalatay kabacdi xilli laba ragcan laga tukan karo laba khudbana laga akhrin karoo fudfudud xilligaasi ha soo wareego markaa kabacdi gowrac markaas ku ansiixo udxiyada ilaa intee ugu dambeeya maalintaas oo tobanaadka oo yowmulciid bismay ku sinan tahay mise maalinta koobiyo tobnaad waan gowrici karaa maalinta labiyo tobnaad ma gowrici karaa maalinta saddexiyo tobnaad ma gowrici karaa masaladaasuu ka hadli sheekh wuxuu ku yidhi ilaa aakhiri ayaami tashriiq ilaa maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq aakhirkooda laga gaaro intaas waa la gowrici karaa waasac waktiga udxiyadu waasac maalinta ciidda haddaadan gowricin koobiyo tobnaadka gowrac labiyo tobnaadka waad gowrici kartaa saddexiyo tobnaadka waad gowrici kartaa wayajib waxaa waajibaya atasaduqu sadaqaysi bishayin shay la sadaqaysto shaygaasoo min laxmihaa udxiyada hilibkeedii ka mid a nii-an qeyrin xaaluu yahay in la sadaqaysto wuxuu ku yidhi sheekhu waa mas'alo muhim ah oo loo baahan yahay hilibkeeda qeyb ka mida oo qeyriin in lagu sadaqeeyo waajib haddii wixii dhammaan la wada kariyana ma ansaxayso kulli waad wada karisay hal cad ba allah ka dhigay ceyriin ma sadaqay kulli waad wada karisay hal cad oo qeyriin aada ku bixisay ma jiro ma ku ansaxay wayajib waxaa waajibaya atasaduqu sadaqaysi ayaa waajibaya bishayin shay la sadaqaysto shaygaasoo min laxmihaa ee hilibkeeda ka mida fayaxrumu calayhi aklu jamiiciha sharaxa wuxuu ku yidhi dhammaanteed inaad iska wada cunto taas waaba xaaraanba oo bannaanka baadan waxu bixinba wax hilib kulli waad wada cunto waliqowlihi tacaala ilaahay fii hadyi tadawuci hadyigii tadawuca ilaahay uu ku yidhi waudxiyati tadawuci miluhu udxiyada tadawucuna hadyiga xajkay la mid tahaye fakuluu minha waadcimu alqaanica waalmuctar ilahi wuxuu yihi fakuluu minhaa xoolaha hadyigaa ka cuna waadcimuu siiya alqaanica ay isaa'ila miskiinka saa'ilkaana wax ka siiya waalmuctara ay ilmutacarida qofkii usoo banbaxay lisu-aal qofkii su-aasha usoo banbaxana wax ka siiya marka in masaakiintii iyo fuqaradii wax la siinayo ilaaha qur-aanka inoogu sheegay jala jalaaluhu sheekhu marka wuxuu yidhi wayajib waxaa waajibaya an yatasadaqa inuu sadaqaysto biljus-i lmadkuur qeybta lasoo sheega uu sadaqaysanayo xaala kownihi nii-an isagoo qeyriin ah yumaliku wuxuuna siinaa musliman xuran qof muslimoo xura aw mukaataban ama addoon mukaataba ayuu siinaa qof uun muslima ama addoonba ha noqdo hadduu doono qeybta qayriinka inaad siiso waa laga maarmaan walaa yajuusu ma bannaana baycu shay-in shay iibintiisu ma bannaana shay in la iibiyo shaygaasoo minhaa udxiyadii ka mid a shay udxiyadii ka mid a in la iibiyo ma bannaana oo matala haddii neefkii aad tiri waa ku udxaysana qayb ka mid aha tiri kawaanka ha la ii geeyo dhowrkan kiilo ha la ii iibiyo ma ansaxay xataa yacni waxaan la ogolayn beeca waxaa ka mida ujrada ujrada xataa lama ogolo maalan neefkii udxiyada nin qalaayaha ugu yeertay waxaa tiri qalaayo neefkan ii gowra maxaad isiinaya ujro maxaad iiga dhigay maqaarkeeda maqaarkeeda ayaan ujro kaaga dhigaha tiri ma ansaxayo mana banaano ma banaano taas lannahu maqaarkii waxaad ujro u siisay ninkii jazaarka ahaa ninkii jazaarka ahayo neefka ku gowracayay ayaad maqaarkii waxaad u siisay ujraad u siisay wاlujratu nawcu min albeyc wاlujratu nawcu min albeyc ujradana nooc beeca ka mida waana masaa'il inta badan dadku ay fududaystaan masaa'ilka dadka inta badan ay fuudaystaan adiga ninkan jazaarkaa la soo heshiyey lacag kula soo heshiyey haddaad neefka udxiyo ka rabtid udxiyo haddaad ka doonaysid ninkan jazaarka ahe wax kuu gowracay neefkan kula soo heshiyey laba dollar shan dollar hal dollar wuxuun kula soo heshiyey calaa xasab alitifaaq markaad wax kula soo heshiiso maqaarkan kabacdi isaga sadaqa uga dhig masaakiintuu ka mid yahay sadaqa waa galaa maqaarkooda laakiin inaad tidhaaho booskii lacagta waxaan kuu siinahay maqaarkanaan ujro kuu siin inaad tidhaahda ma ansaxayso ma banaano walaa yajuusu ma bannaana baycu shayin shay beecintiisa shaygaasoo minhaa ee udxiyadii ka mida in la gado oo la beeciyo ma bannaano wayatasadaqu wuu sadaqaystaa wujuuban waa waajibe bijamiici almanduurati udxiyadii lagu nadray kulligeed inuu wada sadaqeeyo waa waajib midda sunnada ah qayb waad ka cuni kartaa qaybna waad ka sadaqayn kartaa laakiin udxiyadii aad ku nadartay oo tiri ilaahay waxaan ugu nadray inaan udxiyaysto neefkan aan ku udxiyaysto aad tiri kaas kulli inaad wada sadaqayso waajib wayatasadaqu wuu sadaqaystaa bijamiici manduurati udxiyadii lagu nadray dhammaantood wuu wada sadaqaysaa wayukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye ah an yuzila shay-an shay inuu zuuliyo shaygaasoo min shacrihi tintiisa ka mid a ow hayrihi hayri shacrihi ama tintiisa hayrkiis ka mid a fii cashri dilxijati bisha dilxijo la yidhaha tobankeeda tobankaa dhexdiisa tintiisa ama tinta kayrkeed inuu ku zuuliyo karaahiyow xataa yudaxiya ilaa uu ka udxiyaysanayo inuu tin walaacijiyo wax iska zuuliyo karaahiyow masaladan maxaa loola jeeda masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye inaad udxiyaysatada rabtaa udxiyo inaad gowracdo ayaad rabtaa bishii dilxija oo lagu udxiyaysan jirana waa dhalatay bishii dilxijana way dhalatay oo lagu udxiyaysan jira bisha dilxija kowgeeda laga bilaabo ilaa maalinta neefka aada gowracaysidoo tobanaad laga gaaro tobankaas maalmood tinta inaad xiirto inaad iska gaabiso cijiyaha inaad jarto cijiyaha aada gaabiso karaahiyow waa qofkee laakiin qofka laga hadlay waa qofkii udxiyada gowracaya kii udxiyada gowracaya ama haddaadan adigu udxiyo gowracay oo ciidda uun iyo damaashaadka aad ka qayb qaadanaysid dee maalintaad rabto cijiyahaaga iyo madaxaaga maalintaad rabtaad jaran karto waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa qofka mudaxiga ah oo udxiyada gowracaya wuxuu ku yihi sheekhu wayukrahu waxaa la nacaa an yusiila inuu zuuliyo shay-an shay shaygaasoo min shacrihi tintiisa ka mid a ow hayrihi hayri shacri ama tinta kayrkeed ka mid a tinta kayrkeed maxaa loola jeedaa cijiyihi karaahiyo fii cashri dilxijati bisha dilxijo la yidhaha tobankeeda tobankaas maalmood dhexdeeda inuu wax zuuliyo tintiisa ka mid a ama cijiyaha waa la nacaa xataa yudaxiya ilaa uu ka udxiyaysanayo waa linahyi canhu fii muslimin xadiiskii imaamu muslim uu warinayay ayaa nabigu ku diiday sala allahu wasalam wbaaraka caleyh faslun hadakani faasilun mid wax kala saara fi lcaqiiqati wuxuu u fasil yahay waqlasha iyo axkaamteedu alcaqiiqatu waqlashu sunnatun sunna wey sunnadaasoo kal udxiyati udxiyada la mida muxuu ula jeedaa sheekhu waa sunno udxiyada la mida caqiiqada caqiiqada waxaa weeye waa caruurku markii uu kuu dhasho maalinta toddobaad neefka la gowraciyo ayaa waxaa la yidhaha waqlal ama wanqalna waa layihi wanqal wan la qalay ama waqlal waqlashaasi marka waa sunno liannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu xadiiskii uu ku tilmaamay algulaamu murtahanun bicaqiiqatihi algulaamu caruurka la dhalay murtahanun waxaa loo xabisay bicaqiiqatihi waqlasha laga gowracayo ayaa ajirkii laga heli lahaa hadduu qiyaamaha kuu dhinto oo caruurkaas hadduu dhinto qiyaamaha shafaacadii aad ka heli lahayd waxay kaaga xabisan tahay waqlal maka gowracday waa sida imaam axmed uu ku fasiray walidaalika marka imaam axmed ibnu xambal xadiiska macnahaasuu ku fasiro wuxuu ku leeyahay caruurka shafaacadiisa saqiirka kuu dhintay shafaacadiisa qiyaamaha ma helaysid haddaadan u waqlalin haddaadan u waqlalin algulaamu murtahanu bicaqiiqatihi marka sunnadani waxaa weeye waa sunna muakada sunno mu-akada sunnadaasoo kal udxiyati udxiyada la mida udxiyada maxay kula mid tahay fii sinihaa da-deeda da-aan usoo shardin neefafka udxiyada da-dii waa shardi haddaad geel gowracaysid haddaad lo gowracaysid haddii aad ari gowracaysid ida haddaad gowraci mid walbaa shuruudda xagga da-da xaggaad ula laaban xaggaad dib uga laaban wa jinsihaa wa salaamatihaa iyo jinsiga la gowracayo iyo ka nabadgelkeedoo neefka uu ka nabad galo mimaa yamnacu alijzaa waxyaalihii ansixidda diidayay waa inuu ka nabad galo wa waqtuhaa waqtu caqiiqa waqlashan wakhtigeeda la gowracayo min alwilaadati dhalidda laga bilaabo way ila albuluuqi ilaa qangaarka laga gaaro waktiga caruurka loo waqlanayo waxaa wey caruurku maalintuu dhashay ama habeenkii uu dhashay laga bilaabo waa la gowrici karaa neefkeeda ilaa uu ka qaangaaro ilaa uu ka qaangaaro intaa haddaad qarashba iska haysatay haddaad doonto waad dib dhigi kartaa caruurka hal sano jir isagoo ah waad waqlali kartaa laba sano jir saddex sano toban jir afariyo toban jir ilaa uu ka qaangaaro laakiin hadduu uu qaangaaro oo intaas a odagii uusan waqlal uusan u samaynin sunnadii asaga kusoo wareegi markaas sunnadii asaga kusoo wareegi markaas oo waktuhaa caqiiqada waktigeedii min alwilaadati dhalidda laga bilaabo wey ila albuluuq ilaa qaangaarka laga gaaro uma markaa kabacdi hadduu qaangaaro uma maxaa loola jeedaa uma bacda albuluuq markuu qaangaaro kabacdi yacuqu asagaa waqlalaya can nafsihi naftiisii asagaa ka waqlalaya tadaarukan limaa faata sunnadii ka fakatay ayuu rabaa inuu dabagal ku sameeyo qofkii shan iyo toban sano isagoo jiraa waxaa loo sheegay lagaama waqlali isagay sunnadii kusoo wareegi hadduu heli karo neef hadduu heli karo qarashkiisii waxaa sunnaa inuu naftiisa ka gowraco walafdalu midka fadliga badan dabxuhaa gowraceeda way waqlasha in la gowraco fi saabici fi lyowmi asaabic maalinta toddobaad maalintaas ayaa fadli badan in la gowraco fain lam yadbax hadduusan gowricin fiihi fi saabic maalinta toddobaad hadduusan gowricin fa fi raabica falyadbax ha gowraco fi raabica cashara maalinta toban iyo afaraad usbuuca mar walbaba usbuuc dhaaf wey sida fadliga usbuucii hore maadan gowricin hal usbuuc ku dar maalinta afariyo tobnaad gowrac wa ilaa maalintii afariyo tobnaad ma aadan gowricin waxaa sii fadli badan haddii maalinta afariyo tobnaad ay kaa fakatay fa fi lxaadi waalcishriin maalinta labaatan iyo koowaad usbuuc ku dar haddana toddoba kale ku dar usbuuc usbuucay u kala fadli badan yihiin maalinta labaatan iyo koowaad neefafka la gowracayo cadadkooda walakmalu sida kaamilnimada badan shaataani laba neef oo ariyo wey lidakari wiilkana u kaamilnimo badan qofka raggaa wiilka waxaa u fadli badan laba neef in laga gowraco gabadhana hal neef laga gowraco waa sida fadli badan wa xalqu shacrihi tintiisa xiiridiisa shacri alwalad caruurkaa dhashay tintiisa tintaa xiiridiisii ayaa fadli badanoo la sunnayn maya waxbaa ka booda miya wa anlaa yaksira waa inuusan jebinin ayaa fadli badan walafdalu sida fadli badan anlaa yaksira inuusan jebin ayaa fadli badan cadmahaa cadma alcaqiiqati waqlasha lafteeda inuusan jebin ayaa fiican xaaraan ma ah lakin waa sida fiican sida fiican lafaha inaan la jebin neefka lagu waqlalanayo sida fiicanoo fadliga badan sidaasu lakin haddaad jebiso xaaraanaad ku dhacday ma lagu dhahayo laakiin sunnadii ad khilaaftay wa an yatasadaqa waa inuu sadaqaystaa fadli badan bihi neefkii uu sadaqaysto madbuuqan bihi bilaxmi hilibkii inuu sadaqaysto ayaa fadli badan madbuuqan xaal uu yahay isagoo la kariyey sida fiican waxaa weeye hilibka kari markaad kariso kabacdi sadaqe sida fiican sidaa wa bixulwin wa an yudbaka in lagu kariyo ayaa fadli badan bixulwin shay macaan weliba hilibka markaad ku karinayso wax macaan oo hilibka dhadhankiisa soo saaraya inaad ku kariso ayaa fadli badan waa tafaa'ulan bixalaawati akhlaaqi almawluud caruurka la dhalay akhlaaqdiisu inay macaanaato oo dabeecad macaan uu yeesho ayaa markaa la tafaa'uli wa tasaduqu ayaa fadli badan sadaqaysi maya walirsaalu diriddi oo fuqaradii masaakiinta iyo deriska hilibka in loo diro ayaa akmalu kaamilnimo badan dadka inaad guriga isugu yeerto iyo inaad guryahooda ugu geyso yaa fadli badan waqlasha wuxuu ku leeyahay sharcigu waxaa fadli badan guryahooda ugu dir guryahooda inaad ugu dirto hilibka saasaa fadli badan haddayba waqlal yihiin haddayba waqlal yihiin sida fadli badan irsaalkaa fiican in guryaha loogu diro wa xalqu shacrihi shacri lmawluud cunuga mawluudka ahoo la dhalay tintiisa tintaa xiiridiisii ayaa la sunneeyaa bacda dabxi gowraca neefka markii la gowraco kabacdi in tinta laga xiiro ayaa sunno ah neefkii markaad gowracday kabacdi waxaa sunnaa caruurka tintii inaad ka xirtid watasaduqu ayaa la sunneeyaa sadaqaysi bizinatihi zinati shacri tintii aad ka xirtay miisaankeedii in la sadaqaysto oo dahaban min dahabin dahaba uma haddaadan dahab sadaqaysanaynin fidatan min fidatin fida ah inaad sadaqaysato sida fiican oo fadliga badan waxaa weeye tintii aad caruurka ka xirtay miisaan saar miisaan markaad saartid dahabkii intii tintaasi la miisaan noqota ee dahaba sadaqayso haddaadan dahabkaa sadaqaynayna fido oo caruurtii tintiisii la miisaan eg sadaqayso sida fadliga badan wa taxniikuhu weladka u marmarintiisii ayaa la sunneeyaa bitamrin afka timir loo marmariyo uma haddii timir ay suurtogeli weyso xulwin wax macaan in afka loo marmariyo markuu dhasho koo markuu dhasho waa la anqariyaaho waxaa lagu anqariyaa waxyaalaha afka loo mariyaa timir weliba timirtaas waxaa wanaagsan inuu soo calaliyey qof saalixa qof saalixa oo ilaahay owliyadiisa ka mid a oo ilaahay caabuda oo dhowrsan qofkaa inuu intuu timirta u calaliyo cunuga afka loogu tiro waa sidii rasuulku uu samay jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh nebigeena calayhi salaatu wasalaam caruurta magaalada ku dhalatay ayaa loo keeni jiray rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi markaasaa loo barakaysan jiray rasuulka candhuuftiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka taxniigu waa sunno ilaa yowmina haadaa taxniigu sunno wey oo qof markaa lagu tuhmayo khayr iyo salaax iyo wilaayo lagu tuhmayo ayaa fadli badan in markaa intuu timirta u calaliyo uu afka markaas ugu tiro wiilka caruurkii la dhashay wa taxniikuu marmarintiisii bitamrin la marmariyo uma xulwin wax macaan la marmariyo wayukrahu waxaa la nacaa taldiiqu ra'sihi ra'si lwalad caruurka madaxiisa madaxaas ku dharoobidiisa bidami dhiig in la marmariyo oo dhiig madaxa loogu dharoobo waa karaahiyo maxay ku tari waxaas dhiig madaxa loogu dharoobo karaahiyo wey liannahu ficlu ljaahiliya wey jaahiliyadii hore xilligii diin la-aanta ayaa sidaas samayn jireen oo madaxay dhiig ugu dharoobi jireen walaa ba'sa baas ma lahan bizacfaraani zacfaraan haddii madaxa loo marmariyo taasi dhib ma lahan laakiin waxaa la diidayo waxaa weeye dhiig in loo marmariyaa la diidi mooye zacfaraan dhib ma laha faslun hadaakana faasilu mid wax kala saaro fii muxaramaatin wuxuu u fasal yahay waxyaalo la xarimay oo tatacallaqu la xiriirta bishacri wa naxwihi tintii iyo wax la mida la xiriirta wayaxrumu waxaa xaaraama taswiidu shaybi cirada madoobeynteedii xaaraan sharciga islaamku wuxuu xarimay oon la ogolayn ciro haddii ilaahay uu kaa soo saaro ilaahayaa ku gaarsiiyey ilaahay umahad celi da ilaahay ku gaarsiiyey wey ilaahay ku shukr ilaahay umahad celi dad badanaa ciro iyagoon soo gaarin iska tegay oo dunidan ka tegay laakiin inaad ciradii la dagaalanto weerar aada ku qaaddo ciradii oo tiraa waa madoobeyna xaaraan wey waxay ka mid tahay waxyaalaha min waswasati shayaadiin shayaadiinta waxyaalaha dadka ay ku waswaasiyaan ayay taasi ka mid tahay alla jala jalaaluhu wuxuu yihi shaydaanka markuu ka sheekeynayo wala aamurannahum falayugayirunna khalq allah waman yatakid shayطaana waliya min duuni illaah faqad khasira khusraana mubiina ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay shaydaanka hadalladiisa waxaa ka mid ahaa wala aamurannahum dadka iraacsan ayaan amar siina fala yugayirunna waxay bedelayaan khalq allah ilaahay abuuristiisii xisbiga shaydaanka waxaa lagu yaqaanaa inay la dagaalamaan abuuristii ilaahay abuuristii ilaahay ayay bedelayaan anaana amar siinayo shaydaanku anaa amar siinayo alle marka jala jalaaluhu wuxuu raacsiiyey waman yatakid shayطaana waliya min duuni illaah faqad khasira khusraana mubiina qofkii shaydaan weli ka dhigta oo raaca ilaahay sukadiisa faqad khasira khusraana mubiina qofkaasi wuu khasaaray khasaaro cad ayuu dhexda uga jira adduunyana waad khasaartay aakhiradiina waad khasaartay nabigeenana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiis ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi wاجtanibuu الsawaad غayiruu hada wاجtanibuu الsawaad qof saxaabiyuu arkay nebigu salى الlahu عalيه wasalam oo ciro yeeshay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ku yihi غayiruu hada wاجtanibuu الsawaad qofkan madaxiisa hala bedelo madaxiisa tintaas yani caddaatay ha laga bedelo laakiin madowga iska ilaaliya waxaan madow ahayn ku bedela ilaankii guduudnaa ama mid jaallo ah ilaan jaalla jaallah in la marsado kulli diinta waa ogoshahay laakiin madowga wey waxa xaaraamta ah liannahu madowga sababta loo xarimay waxaa wey laba sabab ayaa madowga loo xarimay labada sabab oo sharcigu madowga u xarimay waxaa weeye awalan waa min baabi takyiiri likhalqi illaah waa yacni bedelid la bedelayo abuuristii ilaahay labo sababka labaad oo loo xarimay waxaa weeye waa min baabi التakyiir min baabi الtalbiis واlkhidaac calى الnaas waa talbiis iyo dadkii la dhagrayo la khayaanayo ninkan waxaa weeye waa oday mash cadow oday mash cadowey kabacdi marka haddii bahashan uu soo marsaday oo madoobeysadan uu soo marsaday qofkii aragta wuxuu isu leeyahay ama gabar ha noqdo ama qof kale oo raga ha noqdeen ninkan waa nin dhalinyaraha uley nin dhallinyaro ah maalmo ka bacdi bahashii markii ay ka soo baaba'day asalkiisii kullu shay yarjic ilaa aslihi bahashii asalkeedii dib ugu laabatay asalkeedii ayay dib ugu laabatay maxaa soo baxay ciradii asalaa soo baxday ciradii asala ayaa soo baxday marka sababka labaad ee loo xarimayo waxaa weeye waa min baab aلtalbiisi wاlkhidaac calى الnaas waa dadkoo la dhagrayo iyo ummadoo la khayaanayo marka khaainna waad noqotay abuuristii ilaahayna waad la dagaalamay khaainna waad noqotay marka lama ogola in cirada la madoobeeyo daawo madoobeyso la marsado xaaraan wey intaad adigu bini aadamka iyo khalqiga ilaahay rido gelinaysay meesha adiga ayaa ku baaba'ay oo cadaabkii iyo caradii ilaahay ayaad ku mutaysatay cirada daawamadoweysada aada marinayso intaad adiga aada islahay dad soo jiido dad soo jiidatay laakiin ilaahay ma soo jiidatay ya dad waad soo jiiday waxba kuu tarayni addunya aakhira waxay kuu tarayaan aysan jirin soo jiidatay khidaac iyaga nafsadooda berri waa ku ogaanayaan baasho markay asalkeeda u laabato iyaga nafsadooda kuwii masaakiinta aad dhehaysa waa dhagrahay waan khayaanahay aad leedahay iyada nafsadeeda bahashan asalkeedi markay dib kugu laabato war odagan ilaa bushcaduu ahaaya meesha imanaysa ya war odagan ilaa xaalkiisu saasuu ahaa ayaa imanaysa marka khidaacii oo markaas yani fashal ku imanayo iyo ilaahay subxaanahu watacaala caradiisii oo meesha aad ka kasbatay midda kale waxaa jira bahal ay yihaahaan ka yihaahaan muxuu ahaa bahalka madow iclaanka ya nuurani nuurani mid la yihahana waa soo baxay cid nuurani cilaan nuurani ayay yihaahaan haddi cilaankaas isagana cilaan nuuraaniga ah waa xaaraan qaطcan in tintii caddeed isaga nafsadiisa la mariyo xaaraan wey leanna waxaa weeye madowga sharcigu kalama saarin laa cilaan nuuraani walaa cilaan yacni kale oo aswadaani mid la kala saaray ma jiro nuuraani dheh ama aswadaani dheh ama xamraani noocaa doonto magacaa doonto u bixi ibliiska waxaa ka mida talbiisaadkiisa shaydaanku markuu macsiyada ama dembiga uu ku gelinayo waxaa ka mid a shayga magaca inuu kuugu bedelayo oo magacii shaygu xaqiiqadiisa uu lahaa ma ku dhahayo waxani waa xaaraani xaaraanta samee waa khidaacii uu ku sameeyey nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo waswasadii uu sameeyey ibliisku hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla shaydaanku markuu waswaasinayey nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusaa shajarat اlkhuldi geed magaciisa liida geedka waaritaanka oo qofkii hal mar dhadhamiya jannada uusan ka baxaynin geedkaa ma ku tusiyaa marka shajaradaasi shajaratu nahyi ayay ahayd shaydaanku muxuu ka magacaabay shajarat اlkhuldi marka cilaankan laleeyahay cilaan nuuraani laleeyahay nuuraani de nuur ma lahane waa cilaan xaaraamiye nuuraani nuur ma lahan kaase waa waswaso shaydaan uu bixinayo waswaso shaydaan uu bixinayo wey markaasaa la waa nuuraani bahalku cilaan nuura wey kaas nuur ma aha xaraami wey cilaan xaraami wey wax nuura oo uu leeyahay malahan laakiin waxaa weye waa taswiis iyo talbiis iyo waswaso shaydaan uu samaynayo isagaa magacyada bedelaya si dadka uu dhakro oo dadka ugu khayaano wey marka madowga noocuu doono ha noqdo ama magacaa doonto u bixi xaaraan wey sharciga islaamka ah lama ogola wayaxrumu waxaa xaaraama taswiid shaybi cirada madoobeynteedii xaaraan wey walow lilmar'ati ayuu sharxu ku yihi haweenaydiiba allah ka dhigo haween iyo rag iyo farqi ma lahan masalada haweenkii iyo raggii iyada nafsadeeda hadday marsato oo hadhowna asalkeeda ay dib ugu laabato dhib wey oo ciradeedii ay soo baxday waa mushkilo waa talbiiskay ka mid tahay ilaa lilmujaahidi wuxuu kiri sheekh waxaa loo ogol yahay qofka jihaadka u socda gaaladiyuu rabaa inuu yacni argagax geliyo gaalkii markuu arko inuu yaro ninkan seefta soo sita oo xabadda soo sita oo waranka soo sita waa nin xoog loo dhallinyaro ah ee ka carar inuu gaalku is yihaaho wuxuu yidhi ilaa lilmujaahid irhaaban cabsigelin lilcaduw cadowga la cabsi gelinayo wa waslu shacri tinta xiriirinteedii waa xaaraan tintii waa khidaacii ka midta qofkii tin saasa ma lahan ama tintii yaa ku yar bahal buruka iyo wax la yidhaaho iyo magacay u sameeyeen maaqaanaad ma xasuustee bahashii ku xiriirinayaan marka tintii halkaasay joogtaa waa been waa been wey bahashaa tinta maragta laga sameeyey iyo wax beenaha lagu xiriirin qofkii waxaad u malaynayaa gabadhii gabadhani tin weyna ayaad leedahay oo tin qurxoona wax ka jirana ma laha waa bahal sidii shaatiga laysaga siibo hadhow miiska ay saarayso hadhow bahal sidii shaatiga laysaga siibayo tin miiska la saarayo waa xaaraan iyada xaaraan wey waslu shacr wa tafliiju اlasnaani ilkaha soofeyntoodii waa xaaraan ilkihii in la soofeeyo soofo la dhex geliyo si maaragtaahay marna ay u dhuubdhuubtaan marna fanax beena laysugu yeelo mar waxaa loogu talageli in la dhuubo waa la dhuuba waa la yaraynaa mar fanax ilaahayba uusan ugu talagelin ayuu rabaa inuu iska soo saaro meeshan uu qoraa marka labada ilka meesha udhexaysa ayuu qoraa marka hala yidhaaho wey gabadhan waa fanax ley oo gabar qorxoono hala doonto ama wiilka wiil fanax ley wey hala yidhaaho oo waxaa shaydaanku u meerinayo xaaraan wey waxyaalaha noocaas لأنه waxaa weeye waa min baabi التalbiis والkhidاع calى الnaas wa min baabi التakyiir لkhalq الlah waxaa iyaduna soo geli aayaddii hadda aanu akrinaynay wala aamuranahum falayugayiruna khalq الlah abuursta ilahay oo la bedelaya wاlwashmu washmigii isduridii ayaa xaaraan ah washmiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa wax jaahiliyadii horena ay ku dhaqmi jireen ilaa yowmina haadana socda waxay samaynayaan yani daawo madow oo kale ayaa cirbadda lasoo dhexgelinaa jirkeeda gabadha meel ka mida ama daanka ama wejiga ayaa dhiig laga keenaa daawadaas madowaa meesha la saari marka bar madowaa marka wejigii halkan uga soo baxaysa gabadhii oo ka duwan wejiga midabkiisii ka duwan marka waxay leedahay balbartaas madowba meesha aad ku dhegsatay oo wejigaagii ka midab duwan quruxay ka raadina qurux ayay ka raadin washmiga noocaas oo kale ah xaaraan wey isagana waa min baabi takyiir likhalqi illaah abuurista ilaahay oo la bedelayo walxinaau cilaankii isaguna waa xaaraan lirajuli ninka ayuu xaaraan u yahay bilaa xaaja dan la-aan hadduu ninku cilaan u marsado xaaraan wey cilaankii ninka la marsanayo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni ma aha tintii tinta hadday caddaato waaba sunno cilaanka raggu inay marsadaan tinta ay marsadaan garka marsadaan sunno cilaanka marka ragga loo diiday oo xaaraamta lagu tilmaamayo waa cilaanka imanaya min baabi tashabuhi binnisaa waa cilaanka dumarku isku shabahayo cijiyihii marsana calacalihii marsana cagihii iyo lugihii iyo uu marsana hadhow markii calacashiisa la fiiriyo oo la salaamayo waxaad u malayn calacashani calalacal haweeney inay tahay ayaad u malayn taas way cilaanka la diidayo sharcigu diidayo xaaraan wey amaa cilaankii ninku inuu marsado ciradii uu marsado taasi xalaal waaba sunno sunno wey taas bilaa xaaje la yidhi maxaa baxay haddii caafimaad uu ka galo oo cilaanku qaybaha qayb ka mida waa daawe daawo iyo wuxuun isaga daaweynayo nabro iyo wuxuun hadduu isaga daaweynayo waa gooni gooni wey wallahu subxaana wa tacaala